asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee aynu ku eegno hadba dhinac innaga oo haddii eebayid mahayo fiirsanayna ama ka eegayna sida ay siddo u leedahay ama ay meel la qabto u leedahay xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa howlaheenna noocaasa kuwoodii maaragtay xaniyo taabadka iyo qalbi taabadka iyo dareen taabadka lahaa intaasba waynu ku soo qaadan doonaa haddii eeba idmahayo waxaa la yidhi nin ayaa wuxuu ahaa mid jecel inuu islaantiisa weyn ka qariyo haweenka macnaha haweenka uu ka qarinaya waa kuwe halkaa waxaa kaaga cad inuu ninku guursan jiray isaga laftiisa oo nin haween kale guursado uu ahaa wuxuu samayn jiray islaam buu wadaa islaam kaluu guursado isagoo qarinhaya oo ka qarinhaya inay islaamtiisu ogaato ayuu islaan labaad guursaday markuu islaantii labaad guursaday islaantii labaad way ogtahay de tan in lala qabo middan hore way ogtahay laakiin middan labaadi ma ogo in tan lala qabo sidaasay ahayd xoogaabu sidaa ku waday maalinka dambuu mid saddexaad guursaday mid saddexaad ayuu guursaday kolkuu mid saddexaad guursaday tii hore oo aan ogaanin ayay tii dambe ogaatay inuu ninkii islaan saddexaad guursaday islaantii marka waa ay masayrtay iyadana islaan aan ka warqabin yaa lala qabaa waxay rabtaa marka inay islaantii lala qabay u sheegto in iyadana lala qabo islaan kalena lala guursaday oo ninkii islaantii saddexaad uu guursaday ayay rabtaa qorshaha noocaasa ayay wadaa say ugu sheegi marka waxay ugu sheegi waa inay kaarto la imaato kaartadaasoo ah mid ay kaga dhaadhicin karto islaantii in iyadana lala qabo ninkiina uu mid saddexaad guursaday naqshad ah inay keento wey taasaa laga rabaa iyadoo marka naqshadda noocaasa diyaarinaysa ayay horay usoo dhaadhacday markaase waxay tidhi heblaay wax ma kuu sheegaa walaale tii marka hore uu ninku qabay baa lagu leeyay markaasay si kakan intay usoo dhowrtay iyoy tidhi hee maxaad ii sheegi rabtaa mog kolkaasay tidhi aan wax kuu sheege hee hee bay tirtii mogta dhegtay raaricisay waxay tidhi ninkaagii naag saddexaad buu nala guursaday aad ugu fiirsaya heblaay hee ninkaagii naag saddexaad buu nala guursaday tan ma oga marka naagtan inuu qabo tanna maxay og tahay inuu keligeed qabay og tahay tan way og tahay taa inuu qabo oo islaamta islaantii lala qabay ay tahay tanuse inuu keligeed qabo ayay og tahay tanna maxay og tahay inuu mid saddexaad guursaday saasay ula socotaa inay ka dhaadhicisay rabtaa marka waxay tidhi heblaay hee ninkaagii hee naag saddexaad buu nala guursaday tii marka waxaa su-aal ku noqday oo afkala qaad ku noqday naag saddexaad buu nala guursaday nala guursaday hadday tidhi de xikmadda af soomaaliga iyo meelaha la rabo in la barto ayay u baahan tahay dadku ay maaragtay xidhiidhinta iyo jamaca iyo iskuxumbaaridda af soomaaliga in la fahmo waa shay qaali ah tii afkala qaad bay ku noqotay intayna horta bal midda saddexaad u gudbin waxay noqotay inay iyadii ay ku mandado oo ay lafteedii ka masayrto mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta ciidamka iibe waxaa la yidhi dariskaagu kuuma digee saa tuhuu kugu sheegaa dariskaagu kuuma digee sidaa tuhuu kugu sheegaa